halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood ayaad sidoo kale nagala socotaan
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo talaadaha bisha disembarna waa lix iyo toban sannadka laba kun iyo afariyo tobanka idaacadda aweysnimee waa go'aankaagana waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya mar kale anigoo ah maxamed cabdi iyo saare cabdi axmed oo beddeshay saare ciidla nuur
jaceelkaaga ma rabe joorjaan la joogaa jahwareer iga dhaafe waajinowdaye jalaad aan ku saare waajinowdaye jalaad aan ku saare ee jaliilkay ka yaabe kaasi waxa uu ahaa cismaan buuleh oo ku xeel dheer ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka soomaaliya wuxuuna marti noogu yahay barnaamijkeenna waa wicitaanka ee waa go'aankaaga goordhow ayaadna maqli doontaan
waa fanaanka sidii cali wiinka iyo heestii dhallinyaro oo aanu idinku hayno qaybaha kale ee barnaamijka waa go'aankaagii caawa qodobada kaleed maqli doontaanna waxaa ka mid oo warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo ciyaar dhaqameedka iyo weliba qaybaanu ugu magan darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya marka horese warkii caalamka
howlgallada samata bixinta ayaa weli ka socda dugsi ku yaala dalkaasi bakistan kadib markii mintidiinta taalibaan ay weerar ku qaadeen iskuulkaasi oo ay dhiganayeen boqol iyo soddon qof oo u badan ardaydii wax ka baranaysay maleeshiyada islaamiyiinta ah oo ku labisan dharka ciidamada milatariga ayaa rasaas iyo bambooyin qarxa ku weeraray dugsigan oo ay milatarigu maamulaan oo ku yaala magaalada bashwaar ee waqooyi galbeeda dalkaasi bakistan mas-uuliyiinta gobolkaasi ayaa waxa ay sheegeen in ilaa iyo haatan boqol kale ay ku dhaawacmeen weerarkaasi afhayeen hadlo ciidamada ammaanka bakistan ayaa isna waxa uu sheegay in ciidamadu ay dileen ilaa iyo lix ka tirsan kooxdii weerarkaasi soo qaaday ra-iisul wasaaraha australia ayaa ku tilmaamay afduubkii ka dhacay magaalada sydney inuu ahaa fal ka soo ankumay maskax qof aad u jahwareersan ra-iisul wasaaraha dalkaasi tony abbot ayaa ku biiray dad badan oo isugu soo baxay magaalada sydney si ay ubax u dhigaan goob lagu qabtay munaasabad baroordiiqa oo lagu xusay labadii qof ee ku dhintay mukhaayadii lagu dhex aftuubay ra-iisul wasaaraha ayaa ubax dhigay goobta lagu xuseeyey dadkii ku geeriyooday weerarkaasi
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa maanta oo talaadaha waxa uu la kulmay mas-uulka falastiin u qaabilsan wadahadallada saceeb erekat iyada oo laga yaabo in kulankaasi uu horudhac u yahay qaraar qabyo ah oo ahaa dhinaca golaha ammaanka ee qaramada midoobay mid la hordhigay kaasoo ku salaysnaa xilliga ay israa'il kaga baxdo kaga bixiso dhulka falastiin wadahadalladan london ka qabsoomaya ayaa waxa ay daba socdaan dadaallo kerry uu ku doonayo in dhowr meelood uu cagta oo ay ka mid tahay in uu ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu uu kulan kula qaato roma islamarkaasina uu magaalada baariis kula kulmo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka faransiiska britain iyo jarmalka keera ayaa sidoo kale wuxuu u ballansan yahay kulan uu la yeesho hogaamiyaasha jaamacadda carabta salaasada maanta taa ka hor inta aanan ergada ka socota falastiin qaarkood u gudbin golaha taasoo suurtagal ah in khamiista cod aan loo qaadin
qiimaha lacagta rubalka ee dalka ruushka ayaa hoos usii dhacday talaadadii maanta ahayd xitaa markii bangiga dhexe ee dalkaasi uu soo rogay dulsaarkii ugu badnaa muddo lix iyo toban sana ah tallaabadan ayaa looga gol lahaa in kor loogu qaado qiimaha lacagtaasi oo aad hoos ugu sii dhacaysa mar xilliyada ka mid a ayaa lacagtu gaartay siddeetan rubal dollarkiiba ka hor intii aanay dib u soo kicin maalintii u dambeysay ee suuqa ganacsiga ee dalka ruushka lacagta rubalka ayaa sanadkan hoos u dhacday ku dhowaad lixdan boqolkiiba marka loo barbardhigo lacagaha dalalka reer galbeedka ee dhaqaalahoodu uu wanaagsan yahay
habeen wanaagsan idilkiinba waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da magaalada boosaaso ee maamul goboleedka puntlandna waxaa ku nool dad ka soo barakacay gobolada koonfurta ee soomaaliya waxaana sidoo kale ku nool qaxooti ka yimid dhinaca dalka etoobiya dadyoogaasi kala duwan ee ku sugan magaalada boosaaso ayaa waxa ay la yimaadeen hiddihii iyo dhaqankii ay lahaayeen wariyaha v o eda faaduma yaasiin jaamac ayaa haddaba waxa ay tagtay mid ka mida goobaha dadkaasi barakacayaasha ay ku sugan yihiin maalintii jimcihii oo ay isugu yimaadaan halkaasi maalmaha jimcaha ciyaar dhaqameedyo ayayna ku soo bandhigaan warbixintan ayayna nooga soo dirtay halkaasi
halkani waa goob bannaan oo ku taal bariga magaalada boosaaso waxaana maalin walba oo jimco ah dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada boosaaso ay ku soo bandhigaan ciyaar dhaqmeed ay ka soo qayb galaan tiro badan oo ka mid ah bulshada magaalada ku nool oo da'yar iyo waayeelba leh waa goor casar ah jawiga magaalada boosaasana waa mid qabow waxaana socota ciyaar aad u xiiso badan oo jiibta iyo jaantaba ay si wanaagsan isula heleen kooxaha tumayey oo rag iyo dumarba isugu jiray iyo barbaar kale oo uu soo jiitay reemaha xoogga weyn leh ee ka dananayay goobta ciyaarta waxaana ciyaarta u dhacday sida tan burburka qoysaska ayaa waxa ay sababaan in dhallaanka yaryar ay la soo darsaan dhibaatooyin nololeed kuwaas oo inta badan culays ku noqda hooyada dhashay dahabo cali oo ah hooyo da'yar ayaa ku ciyaaraysay sugaan ay fariin ugu dirayso aabbaha dhalay gabar hal sano ka yar oo ay dhabarka ku siday xilliga ay ciyaarta ku jirtay cunugaaga caanaas rabaa keligeyga ha iiu deennaan dhahay waxaan ku codeynayaa cunugii markaa lee uureeyey cunugii caanla'aan lee dhigay ciyaarihiyaan ku tuugsadaa macnaa tuugsi oo qarsan ninkanagtuureeyo abbo cunugaaga caanaas rabaa abbo keligeyga abbo keligeyga ha iiu deenine marshada waa isla galna micnaa cunug waa isla dhalnay haddana waa igu dhuumatay saas baan leeyahay ciyaartiyaan saas leeyahay ninkanaagtuureeyo abbo cunugaaga caanaas rabaa ninkanaagtuureeyo abbo cunugeyga caanaas rabaa abbo keligeyga abbo keligeyga abbo keligeyga iiu deenine
dabcan cunug yar baad dhabta ku haysataa waxaan u malanaya arrintaa waa arrin ku khusayso arrinta ii khusayso waa anigii khusayso oo heeskii aniga aan iska soo alifay maadaa samaystay heesta heestaan anigaa samaystay hadda meeqa bilood cunugaa u jira cunugeega waxuu oo jiraa sagaal bilood gabar waaye aabihiis waa kala tagnay marka adiga ab adiga marka fanaanad ma tihid gabar da yaraa tahay heestaan waxaad maxaad u aliftaan daruuf ayaa i bartay maahana ma ihi goortaan saas dhahay dad markaa saas dhoo dadkiyaa shishan kun iyo lalaw kun qaybaha ciyaarta waxaa ka mid ah qaar loogu talagalay dhallaanka yaryar kuwaas oo leh suugaan u gaar ah matamaadee maxamed makow maadey maxamed meeqa sana jirtaa yaa saddex sano
marka maxaa rabtaa inaad ka qayb qaadatid inaan niidista ciyaaro bal waa yahay heestaa ku ciyaaraysaa caashow caashow ma ciyaalkaa iskale iyadana bal intaadan ciyaarta gelin magacaa deeq ismaaciil cali maxamed meeqa sana jirtaa afar shan waa gartay maxaa rabtaa inaad ku ciyaartid haniyey haniyey ma ciyaar idiin gaaraba haa bal waa yahay hana la maqashiiyo haniyey baan wada dhegaysanaynaa
qaar ka mid a ciyaartooyda aan kula kulmay goobta ay ciyaartu ka dhacayso oo u badan dhalinyaro rag iyo dumar isugu jira ayaa iiga waramay noocyada ciyaarta iyo sida ay uga qayb qaataan waxaana na dhex martay sheekadan yuusuf cabdalla sheekh nuur aniga waxaan ahay ninka abwaanka macnaha meesha wadda oo boongahana garaaca heestana alifa ban meesha ka ahay waxaannu ku magac dheerahay xaajiyow bal xaaji oo codkaaga wax naga maqashay marka gacalood geeyanaagoodba gadaalay u gurdeenayaay guur waaye minaasku gala geeda lahaa geedweynka golaas ka baxaa i galeela simo waaaya guur waaye minaasku gala guurgaara وبقى بسم الله وبقى- وبقى قد ولي magacaygu waa mukhtaar cabdulla ibraahim mukhtaar adiga ee, dabcan aad baad galabta u ciyaaraysay ma tuntaa marka durbaanka iyo waxa lamid ah haa waan tumaaya waan- magaalada boosaaso meeqa sana joogtay waxaan joogaa laba sana joogaa
waa mari cali maryan bal adigu maamaa tahay ciyaartan waad u soo daawasho tagtaan u malaynaya waa qeyb waa ku jiraaba qeybtaan ku jiraa waa garta ma ciyaartaa ma cayaar laakiin macnaha waa mushxaradda masxaradda u qaabilsan tahay haa ta masxaradda bal imaqashiiba
iisha maxamed yuusuf saasay noogu dhacdaa jimco walbo maasha allah Ee, niinkiska iyo saddexleyda labadaas nuuc waa lagu soo kala dhigaa een, ciyaaraha kheyr oo aad oo aad v o a waxaanu rajaynaynaa een, kheyr badan waxaanu rajaynaynaa wanaag badan intii muslin ah inta puntland ku nooloo walaalaheena ah cibaado suuban iyo cimro dheeri iyo nolol waarta insha allah beedmilaahi kariim hadda ani halkan maxaan u mid maxamed xakun ahaan inaan daawada ciyaarta maadaama qaaya ahaan dalxiis ahaan aan ugu imid jimcaha sababtoo ee afar iyo labaan sac waa fankaada ka qaado dadka ciyaaraha xiiseeyo ayaan ahaynin nikiska bakac bakac bakac haddaana u ahay beerrey bakac bakac bakac bakac waxaas ay jecel qabsoomidda ciyaartan ayaa waxaa fududeeya guddiyo isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo ilaaliya sharciyada u deggan barta ay ciyaartu ka dhacayso odayaasha oo beesha ka mid baan ahay oo macnaa saa dhallinyarta oo ka xisaabsan oo meesha oo mas-uul ka ahay oo macnaa sidii beesha aan iskugu imaan macna dhalinyareeda anigu isqabno ciyaartooyda aad anaga meesha kaga jirno bulshada markay ka dhacaan macnaa annaga ahaanteen ma isxalina markaas xal baan ka gaarna markaa haa maxay sharciyo leedahay ciyaartan marka qof xadgudub oo kale qofka hadduu sameeyo xadgudub waxaa weeye qofku xad- ganaax baa jira aan ganaxno oo macnaa shuruuda wada ah waa garta maxaa lagu ganaaxaa markaas markaan anigu ka ganaan waxaa jirto beel xeer oo macnaa anigu noo dhigin oo macnaa ee anigu isqaabilsano macnaa meel aan isu tagno macnaa oo xeer mas-uul aan ma aan fadhiisano baa jirta aan ganaax isku ganaxno haa marka ciyaartan dadka magaalada degani ee, dabcan qayb baan ku arkaa ma saasay jimco walba u yimaada jimca walba waa laga yimaadaa ilaa waxaa laga yimaadaa xa- ee, meel kama sokaysa baa laga yimaadaa magaalado dhan waa laisku yimaada waa la daawadaa jimcadii In afar koox oo kaleba u qaybsan koox walba wax bay qaabilsan waxaysan koox sharaxaad buu qaabilsan yahay koox waa garaacaya koox macnaa koox waa ciyaara barnaamijkii waa go'aankaaga oo toddobaadkan aan ku soo qaadannay ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka maalin walba oo jimco ah ay ciyaaraan barakacyaasha ku dhaqan magaalada boosaaso intaasi ayaan ku soo gebagabaynaynaa tan iyo kulantideenna dambe waa faadme yaasin jaamac oo idin leh nabadgelyo
fiidnimo wanaagsan marka la dhegeystayaal waxaad degeysanaysaan barnaamijkii waa go'aan kaago idinkaga imanaya magaalada washington xaaladaha adag ee ka jira xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa dhallinyarada u ogolaan waayey inay hiwaayadahooda dhinaca fanka soo bandhigaan hase yeeshee waxaa jiro dhallinyaro aan xaaladahaasi adadag ay ku jiraan aan u joojinin raacidda hiwaayadahooda haddaba warbixin arrinta warbixin ka hadlaysa xaaladda fanka xeryaha iyo dadaalada dhallinyarada waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaheenna aadan xasan tarax yarada xeryaha dhadhaab yaa ku howlan arrimo badan oo isugu jira waxbarasho ganacsi iyo isboortiska balse muddooyinkii ugu dambeeyey yaa waxaa la arkayay dhalinyaro ku howlan fanka qaar baa fanka u arka arrinka keliya ay ku iloobi karaan nolosha adag ee taalla xeryaha balse kuwo kale ayaa u qaba hamuun aad u badan xeryaha dhadhaab waxaa ku nool dhalinyaro da'yar ah oo ku barbaartay xeryaha fankana aad u jecel hamigooda ugu weyna waa sidii u noqon lahaayeen fanaaniin weyn oo masraxyada caalamka ka tuma balse waxaa hamigoodaasi hagaldaaciyey dhaqaale daro qaxootinimo iyo kuwo kaloo badan si aan wax badan uga ogaado noocyada ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka xeryaha laga ciyaaro waxaan waraysi dhinacyo badan la yeeshay abwaan axmed sheekh cali oo ku magac dheer heelaale meel hadda aada looga ciyaarana oo haddii ciyaaro hidiya dhaqana la yidhaahdo looga ciyaarana maba ho oho dadka aanu anagu nahay ee magaca qaxootiga watahay waaba dad qaxooti oo dadkii deegaanka ah ma aha laakiin marar dhif iyo naadir ah oo aan dhaqdhaqaaq dhadhaab dhexdeeda ku sameeyey ama aan dhadhaabba tegey ama aan dadka deegaanka arkay iyada laftooda ciyaarahooda waxbaan ka arkay waxaa aada looga ciyaaraa dadka qaxootiga ee gobol soomaaliya ka yimid ka yimideen ciyaaro dhaqameedkii laga ciyaari jiray bay qoloba wadataa laakiin waxaa u badan ciyaarta la yidhaahdo diinsowga iyo dhaantada yay aalaa dadku aada u ciyaaraan haddiiba in la ciyaaro ay noqoto dad qaxootiga xero isaga odan oo habeenkiina aan isu bixin oo ammaankii sukuuradkiibu iska xun yahay weeyaan marka ciyaarahaasaa u badan saarka laftiisa marmar meelaan naga dheerayn isagoo laga ciyaarhayo waan maqlaa laakiin intaan meeshan joogay ma aanan arag isaga oo la ciyaarhayo laakiin waxaan arkay dhowr jeer diinsowga oo deegaanka ciyaartiisa rasmiga ah iyo dhaantada ciyaaraha meeshan laga ciyaaro waxay u badan yihiin diinsowga iyo saarka oo kale bal labadaas si loo kala ciyaaro haddaad fikir naga siiso saarka iyo diinsowga farqi baa u dhexeeya weyn diinsowga waxaa weeye dad yaryar iyo dad waaweynba waa la ciyaaraa waayeelka iyo dhallinyarada iyo oday odayaasha u badanba weliba waa ciyaar aada loo jecel yahay madaxdu ay tumayso markii isaga oo la ciyaarhaya ay arkaan meelaha xafladaha marka ay jiraan dadka mansabka ah ama ama caanka ihi ay soo galaan hooyooyinka waaweyn baa soo gelaya odayaasha waaweyn baa soo gelaya waxaana aad loogu muujiyaa dhaqankii baadiyaha ee deegaankaas iyo aad uga turjumaa saarka laakiin intaan anugu ka arkay dhallinyaraa ciyaarta halbixintiisana waxaa aalaa iskale dumarka oo gabdhaa yaa ka maansooda raggu way un cageeyaan intaan anugu arkay gabdhuhu marka wax xigmadaysan oo dhisan oo qaafiyad leh bay yay mataqaanaan yay soo bandhigaan oo murtiyeysan oo camal mahmaahan noqon kara saddex saddex bay wax isu raacinhayaan waxaas marka sidaasaan saarka ku aqaanaa dhallinyareena unbaana ku arkay iyaga oo ciyaara axmed ibraahim aadan waxa uu ka mid yahay dhallinyarada isku xilqaantay inay sii nooleeyaan ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka inkastoo aysan jirin sida lagu yaqiin ciyaaraha soomaalida in la ciyaaro munaasabado qaas ah sida markuu dalaga soo go-o markii ay nimcada eebe meel walba xarayso iyo inta ugu badan aroosyada balse axmed iyo kooxdiisu waxa ay ku soo muujiyaan xafladaha gaarka ah sida dabaaldegyada markii ay jiraan barnaamijka hidaha iyo dhaqanka in badan baa mataqaanaaye aan anagoo ama munaasabado waaweyn aan kusoo bandhignay ama hadda adduunkii waxaad moodaaba inta badan hidaha iyo dhaqanka hadda sida heesihii waagii horeeto aad baa loo xiisan jiray heesaha ama wadaniga ama jacaylka laakiin hadda waxaa waayo oo inta badan bulshadii ay u badatay in mataqaanaaye hidaha iyo dhaqanka la hormariyo marka ka dhallin ahaan annaga hadda xeryaha kusugan dhadhaabeed aad iyo aad baan uga rajo weynahay inaan dardargelino hidaha iyo dhaqanka marka waxaan jeclaan lahaa hadda haddii aan qalab ka helo haylaha sanfalka u n h c r iyo film aid waxaan filaynaa waxyaaba fara badan oo bulshada ama hay-adaha ku saabsan oo hidaha iyo dhaqanka annaga anagoo tigsanayna ayaan soo bandhigi lahayn waxyaaba fara badan oo hadda sameyna way jirtaa sida hadda munaasabad maalin dhaweyta aan u qabanay curyaaminta oo ka dhacaysa xerada ifo waxaan kusoo bandhignay hidaha iyo dhaqanka aanu lahayn marka barnaamijka hidaha aada iyo aad baa mataqaanaa bulshada bulshada weynta soomaaliyeed ee ku dhaqan xeryaha dhadhaabeed aad baa mataqaanaa ay u jecel yihiin ma dhaantaa soo bandhigtaan mise maxaa soo bandhigtaan maya hadda barnaamijka aan soo bandhigna dhaantada weyaan dhaantada anagoo ayidsan inuu hidaha iyo dhaqanka anagii aanaan mataqaanaa marnaba sii daynaynin sidii aan usii derdergelin lahayna falaweeda waan ku jiraa marka waa uun dhaanto uun barnaamijka aan soo bandhigno bal dhaantadan yaa idinka saacideeyey miraha xaggee ka keentaan yaa idin hagaajiyo mise idinkumad hagaajisadoo meesha la galo kolley abwaaniin midha na siiyaan way jiraan qaar ka mid a annagaa samaysana koox ahaan marka abwaaniin aan midho ka soo qaadanana way jirta wan garta bal dhaantada aad manaha aad ka tuntaan meelahan dhaanta noocay tahay dhaantada ilaa way kala baxdaay kulley dhaantada way kala baxdaa oo mid ruqiish waa la dhahaa mid waxaa la dhahaa een, garbaroga mid waxaa la dhahaa guuxo laakiinse annaga hadda ahaan waxaan aad u xiiseynaa een, cagta guuxada waan garta bal hadda mid nooga soo qabo bal lacagta guuxada aad leedahay macnaha aad meelahan ka tuntaan bal mid tusaale ahaan haddaa naga soo qaadato hidahiyo dhaqanka haybadii uu lahaa haliyayadii u kacay hablaheena hawa idahiyo dhaqanka haybadii uu lahaa haliyayadii u kacay hablaheena hawadi badanaa dhallinyarada ku nool xeryaha saddex meel laba ka mid ah noloshoodu waxa ay ku barbaareen xeryaha haddaysan ku dhalan ciyaaraha hidaha iyo dhaqankana waa ku naadir oo waxa ay la qabsadeen dhaqanka dalka ay martida u yihiin marka laga soo tago sbootska fanka waa shayga keliya ay dhallinyarada badan isleeyihiin waad kaga gudbi kartaan caqabadaha nolosha adag ee taalxaryaha iyagoo ka dhigta maaweelo amaba wehel qaar baa u arka inuu yahay fanka kaniinka stresska aadan xasan tarax v o a xaryaha qaxootiga ee dhadhaab
haatanna magaalada muqdisho magaalada muqdisho waa magaalo ay ku yaalaan xarumihii dhaqanka ee soomaaliya inkastoo burbur weyni uu ka dhacay waxaa magaalada ku yaalay goobo oo uu ka mid yahay golihii murtida iyo madadaalada ee dhaqanka soomaalida horumarkii kaalintii iyo horumarkii dhinaca fanka iyo dhaqanka uu kaga jiray kuwaasoo ciyaaraha dhaqanku ay ka mid ahaayeen haddaba sida xaalku haatan uu yahay waxaa warbixintan kasoo diray muqdisho wariyaha v o eda axmed xasan colaad magaalada muqdisho oo caan ku ah taariikh iyo dhaqan fog ayaa inta badan lagu soo bandhigi jiray ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka soomaalida ee caanka ku ahaayeen waxaana goobaha lagu soo bandhigi jiray magaalada muqdisho ugu caansanaa golihii murtida iyo madadaalada national theater iyo halka loo yaqaano daljirka daasoon oo ah meel fagaaraha ay dadku isugu imaan jireen xilliyada feystada ama ciidaha balse intii oo ku dhacay waddanka burburka guud ahaan saameeyey gaar ahaan magaalada muqdisho inta badan lagama ciyaarin ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ay dadka soomaalidu isugu imaan jireen sida ciyaaraha wilisaqada waalada dhaantada baraamburka gebleyshimbirta iyo wixii la mid ah oo soomaalidu ay caanka ku ahaayeen inta badan ciyaarahani ayaa gobollo kala duwan laga ciyaari jiray balse magaalada muqdisho ayaa hiddaha iyo dhaqanka soomaalida ay inta badan ku soo bandhigi jireen ciyaarahaasi gobollada laga ciyaaro burburkii ku dhacay waddanka kadib waxaa yaraaday ciyaarahaasi ay isugu imaan jireen dadka soomaalida haddaba siciid maxamed harawe oo ah abwaan soomaaliyeed kuna sugan magaalada muqdisho ayaan kala sheekaystay ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka soomaalidu ay caanka ku ahayeen iyo sida ay u soo bandhigi jireen horta hiddaha iyo dhaqanka qofba qofkuu ka weyn yahay ayuu ka aqoon ogyahay qofba qofkuu ka weynaa oo da ahaan iyo soo jireen ahaan uu ka weynaa ayuu ka aqoon ogyahay marka anigu intii da-daydahay waxaa lagu yaqaano dee kolley waxaan garanayaa cayaaraha oo tiiba tiiba yani nuucyo nuucyo ah oo kala baxbaxaya oo gobol gobol haddii la yihahdo iyo haddii la yidhaahdo muqdisho haddii la yidhahdoba cayaarahaas badan oo kala baxbaxaya waa aqaanaa waxaan aqaanaa miyi baan ku dhashay geed intaa la yihahdo haanta oo geed haan la yidhahdo oo gabdhaha iyo iyo ragga iyo ay tumaan waa garanayaa oo meeshaas maaragtay yani fan ahaan bilowgiisaba ah markii la yidhaahdo fanka waa waa bilowgii fankaba hiddaha iyo dhaqanka oo inta anugu garanayo cayaaraha sida batarka waa garanayaa weysaqada waa garanayaa lama lama tirin karo orleerta iyo gadoonka iyo gableyshimbirta iyo waxyaalo badan oo dee la kala leeyahay gobol gobol u kala baxa waa leeyahay marka gobolladay u kala maaragtay soomaalida marka way kala dhaqan duwan yihiin xagga hid- ee, ciyaaraha markii laga hadlaayo ama waxaa jiray oo kale ciyaaro kala duwan oo muqdisho marka markii laga hadlaayo markii la isugu yimaado waxaa lagu soo bandhigi jiray goobo caan ah oo sida ama tiyaatarka ama meesha daljirka daahsoon loo yaqaan ciyaarahaasi maxay isugu jireen waxaanu xasuusnahay ciyaarahaas inay marka iidaha ay tahay ay kus- usoo baxaan oo qola walba meesheeda goob ay qabsato oo qola wiilshaqada dheelayso oo qola gabowshinbinti dheelayso oo qola yani cayaarihii oo kale oo kabeebaydii la dheelayo waxaan kaloo xasuusnahay yani adiga ayagoo masraxaysan oo tiyaatarka waa la keenaa hadda tiyaatarkii uu waxaysan yahay waa la keenaa hadeer bay cayaaraan oo cayaarihii ayagoo ma- ayagoo Magacyaal.
magacy- iyadoo magacyo leh magacyayadoo leh iyagoo magacyo kala leh ayay cayaarayaan eh, oo oo luuq mid walba luuqdeeda ay leedahay eh, ayay cayaarayaan marka eh, kolley anigu intaas waa xasuusnahay maaragtay hidda iyo dhaqanku ma- ma- ma yara ma yara wax ku- la koobi karana ma ahan laakiin markaad fiiriso waqtiyadii dambe aad ayay isu yaraanayeen een, hiddaha iyo dhaqanka ama dhaqanka soomaalida ciyaarihii lagu yaqiin oo kale haddii ahaa lahayd ciyaarahan hadda afgooye laga ciyaaro oo kale istunkii een, gable shimbirti hadda aad tilmaamaysay welasaqada waxaasoo dhan waqtiyadii dambe markuu burburka waddanka ku dhacay aad bay u yaraadeen hadda bal ka war waa hadda burbur baaba wadankii ku dhacay xagee ayuu ka dhisnaanaya hadii burbur dhacay burbur burbur baa dhacay marka burburkii hadee cayaar maba imaanaysa meesha qori baa yimin geedka qori ahaa oo meesha ti haddii wiilkii gablasimidka dheel jiray uu uu- uu qori sito yaa cayaariyaba horta bahashi naf baaba eh, ku sinan dadkii labaatan kaa sano wax cayaaray wa waxa weye adigu maalin iidaho un meelahan eh, qola eh, xoogaa yargi waxasuma lama cayaaro cayaaro way yaraa way yaraan maxay la yaraan waaya wadankii oo dhan baa burbursan si xagee ka dhisnaanaya cayaarihii marka eh, cayaaruhu waxay u baahan yihiin nabad bay u baahan yihiin nabad hadday nabad helaan cayaaruhu waa dhismayaan waana dhisnaan jireen hadday nabad helaan waa dhismayaan cayaaruhu sidoodii bayna noqonayaan laakiin haddee allaha nabad keeno waa xaalku waa iska ciyaarihii ama idihii iyo dhaqankii waxay ku soo noolaa kartaa ay ku xiran tahay in nabadii soomaalida la helo sidaas weeye haddii nabadda la helo wax walbaba u hagaagaya sida wadanku u hagaagay cayaaruhu u hagaagaya xaqiiqo weeye taasi rawaayadii baa la dhigayaa cayaarihii baa la samaynayaa eh, waa la tumayaa waa la- waa lagu faystaynayaa wax walbaba waxay hagaagayaan markii nabad nabaddu ay noqoto si wanaagsan
ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka soomaalida ayaa ah kuwa kala gidisan balse ciyaarahani sida uu sheegay abwaanku ayaa ah kuwa ku xihan nabad kahana qaada waddanka soomaaliya axmed xasan colaad v o a muqdisho
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii waa go-aankaago idinkaga imanaya magaalada washington haatana dhinacii sugaanta waa heestii dhallinyaro iyo fanaanka sidi cali winkey
dambaalkaygu waa baaqe deftiisu waa guule dhalinyara kacotoosa dhidibkiyo xargaha goosta dhiidhiyay sidii goosha sidii galowga dhiilooda dhacaadiidku waa daale dhawrtada ka weynaada muruqiina dheefaysta dhidibkiina maaraysta dhambaalkaygu waa baaqe deftiisu waa guule nabad dhalatay weeyaane idinkoo dhabibyaysan dhumuciyo lixad sheegtay kumayaal sara u dhaafay kaliforniyo dhayton minnesota kastaba kasoo duula ingiriiska sii dhaafa dhadadayo cayaanta daruura kusoo dhuunta dhoolkiyo hilaaciisa maqashiyo aqoontiina bad kasoo dhigo heestii dhallinyaro iyo fanaanka sidii cali winkey zahra heestan ood saad maqlaysay aad iyo erayo aad.
culus baa ku jiray aad iyo aad mirasoora soo dhaafa halkii soomaalida u badnayd iyo Ah, maaragtay Dayton iyo California ka kaalaya.
aad iyo aad waxaa xusid mudan in midhaha uu iska leeyahay oo walifay Wasiirka wasiirka arrimaha- arrimaha dibadda ee soomaaliya doctor eh, cabdiraxmaan ducaale Cabdiraxmaan- been waa runta cabdiraxmaan beyle ayaa heeskaasi leh sida ku cad in muuqaalka marka aad daawato waa la sheegayaa miraha inuu asagu leeyahay Waa aad iyo gartay.
aad dad fara badanna maaragtay waxaa heeskaasi ay ku xasuustaan miro fara badan oo ku jira oo ay ku leeyihiin Nah, waxa- Soomaali- af Soomaali rich ah ka muuqda ama Waan qani ah gartay. aad baad u mahadsan tahay haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oo maanta marti noogu yahay cismaan bullo oo ku xool dheer ciyaaraha dhaqanka soomaalida cismaan oo hadda ku sugan magaalada boston ee gobolka massachusetts ayaa ka hadlaya taariikhdii ciyaaraha dhaqanka soomaalida iyo sida hadda lagu soo noolayn karayo waxaa barnaamijka inoo diyaarisay inalana socodsiinaysaa sahra cabdi axmed
ee cismaan bal kusoo dhowow ugu horeyntii barnaamijka waa go-aankaaga ee laanta afka soomaaliga ee v o e da waa mahadsan tahay walaal sahra waa ku dhowahay waayahay haddii bal aan ku horumarno barnaamijkeennan oo inta badan aynu uga hadli doonno dhaqanka iyo siduu ahaan jiray iyo ciyaaraha ciyaar dhaqameedka ee soomaaliya meelo kala duwan bal waxaad iiga warantaa marka hore anigii dhegaystayaashana aad naga siisaa sawir sida berisamaadkii ama xilliyadii horeba ay ahaan jireen ciyaar dhaqameedyada horta walaal dhaqankeena hooyo waa runtii waa dhaqan aad iyo aad u wanaagsan buu ahaay inkastoo hadda dhaqankeeni maaragta uu sii daba go-ayo oo dhaqankeeni oo aad moodaba inuu sii gurayaba inkastoo ma aragtay eh, xagga gabdhaha aan ka ammaanayo oo ayagoo haya ciyaarta buraanburka meel walba aad tagta aroos kastoo fiirsata buraanbur baa ku jira taasna waxaa waaye macnaha gabdhaha waxay ku dadaalayaanba inay buraanburkoodii waa xajisteen laakiin laakiin nin rag oo cayaaraya war ciyaarteeni walasaqa aaway war ciyaarteeni berey aaway war ciyaarteeni bulo aaway war ciyaarteeni ma aragtay wiirow wiirow aaway oo batiiqow aaway lama hayo marka waxaad leedahay ee dumarkii ayaa weli ciyaarihii dhaqanka dhankooda ku dhegane dhinaca ragga markii la eego een, waa ay kasii dhammaanaysaa xagga magaalooyinka aad iyo aad aad iyo aad waa tahay ee cismaan inta badan ciyaaraha ee dhaqanka waxaa lagu yaqaanay ee qaarkood intooda badan ee dadka beeraleyda oo markay beeraha u baxaan oo xilliyada guga iyo markii la gaaro ee barwaaqadu ay jirto inay beeraha een, ciyaaro ku fashaan ama isugu soo baxaan geleyda oo sidoo kale iyagana caan ku ah ciyaaraha qaarkood dhaqanka dadka lo'oleyda ah hadba dhinac walbaba sida ay noqotaba een, dhinaca miyiga marka la eego magaalooyinka waaweyn laga soo tago bal marka waxaad iga warantaa dabcan magaalooyinkana ciyaaraha qaar baa caan ku ahaa magaalooyinka ciyaaraha caanka ku ahaa oo dadka dhallinyarada ay habeenadii isugu soo bixi jireen amaba la ciyaari jira ama xilliyada xafladaha iyo maamuusyada marka ay jiraan la qaban jiray maxaad nooga sheegi kartaa ha walaal saara waxaa jirtay eh, magaalada xamar xilliga soonka waad ogtaha malaynayaa Eh, ciyaar waxaa jiri jirta la dhihi jiray huwaa jaliila oo isfeel lasuu soo bixi jiray xaafadka xaafad waa Waa lagu gartay, ciyaari jiray sax.
marka aniga qof yaraan ahaay waa markaanba cayaarahaba barbaranayaba oon soo dhexgalayo Eh, nin waxaa daris aan ahaa jirnay xaafadda waa beri oo mariidi la dhihi jiray oo ma aragtay aan kasoo shidaal qaatay ma aragtay nafteyda oo aan cayaaraha aan hadda cayaarayo soomaaliyeed oo dhan aan halkaa kasoo shidaal qaatay soonkii bisha soon oo soddonkeeda ilaa laga gaarayo ciyaarahaas habeen walba waa laisku soo bixi jiray xaafad xaafad baa loogu tartami jiray heer boondheere iyo heer ansaloti heer wardhiigley xaafad aan laga soo bixi jirin ma jirin oo banaankaas laiskugu imaan jiray banaanka weyn marka waxaa waaye farxaddii hadda lama hayo wax isku soo baxay Waa- arki maysa wax ordaya ma ogniye Mhm.
wax oo dhaqankiiba u soo jeedaba arki maysid madaxweyneheeni allah u naxariistay maxamed siyaad barre safar hadduu aadayo hidihiisa dhaqankiisa horey u wada jiray haye madaxweyneyaasha africa oo dhan saasay samay jireen cismaan bulle khadka iigu jir ee mid ka mida dhegeystayaasha ayaan khadka soo gelinaynaa si ay marka noola wadaagaan aragtidooda iyo aaraada ku aadan ciyaar dhaqameedyadii soomaaliya siday ahaan jireen iyo haatan siday wax yihiin waa maxsan tahay magacayga cabdi gaasxaan baa leedahay cigaal waxaan joogaa gobolka gado dalka soomaaliya waxaan rabay inaan weydiiyo abwaankan martida ku ah barnaamij su-aal aragtina waan soo bandhignaa laakiin su-aasha aan hormar sabo su-aashaan qabo waxa weeye hidaha iyo dhaqanka weliba ciyaarahani waxay ka mid yihiin marka la isku geeyo habka hidaasooyaal ama dhaqameed dadkan soomaalidu ah ay leeyihin waana qayb ka mida suugaanta soomaaliga qaybo meelaha ku aadanaata laakiin asal ahaan qayb suugaanta soomaaliya ka mid ah way haddana khaldanayn waxaan weydiin lahaa burburkii dalka ku dhacay bacdamaa uu taabtay oo ayagana sideedoo kale u saameeyey suugaantii gaar ahaana qaybta hadda aan ka hadlayno hadda ma ma ma u muuqataa abwaankan rajo iyo hab lagu soo noolayn karo guud ahaan suugaantii soomaaliya gaar ahaanna hidihii dhaqanka iyo ciyaaraha dhalintu ay lahayd si looga caawiyo jilalka soo koraya inay bartaan wax ay leeyihiin dhaqan ahaan su-aashaas aga inaan weydiyaan rabaa waa taha halkaaga ii joog cabdi gaashaanow su-aashaas ha ka jawaabo haye buulle maxay kula tahay dhammaanteennaba wanaagga waana wada jecelnahay laakiin hidihii iyo dhaqankii maxay kusoo noqon karaan waaye marka waxay kusoo noqon karaan isku duubni midnimo walaalnimo soomaalinimo markii intaa la helo ayaa hidihii iyo dhaqankiina uu noo soo noqonayaa laakiin intay midnimo iyo walaalnimo ay maqan tahay hidii iyo dhaqanna kuuma joogo meel waa tahay waxyaabaha midooga u baahan ee laga yaabo bulshada inay u midowdo inay ka duwantaan u malaynayaa dhaqanka oo dhaqanka waxyaabaha dadku dhaqanka u leeyihiin ayse ka tegeen ciyaaraha ayaa qayb ka ah marka ma waxaad leedahay bulshadii meel deganeed ciyaar ayay lahayd ciyaartay lahayd waxay uga tegi kartaa isku dubni dhexdeeda la-aana waa taa waayahay cabdi gaashaan adiga ayaan kugu soo noqonayaa gobolka gada ayaad joogtaa ciyaaraha inta badan gobolka laga ciyaari jiray ama wakhtigan la dareemayba in hoosu dhac uu ku yimid ama qaarkood haddeeba jirta lasii la ciyaaro oo maaragtay halkaasi ka jira maxaad nagu darsan lahayd fikir ahaan waa ka jawaabi doonaa intaan xog ka hayo laakiin waxaan rabaa inaan ku horumaro waa run oo dalkii baa burburay wax kasta oo dalkaani uu lahaana qayb ka mid ah heerku ha kala duwanaadee burburkii iyo qaranjabkii waa ku dhacay waa sax laakiin waxyaabaha qaarna waxaad moodaa in la dabaki karo oo lagu dabaki karo dano kooxeed iyo mid qofeed iyo mid qolo iyo meelaha in lagu dabaki karo waxyaabana waa waxyaabaha rukumada ah oo asaasiga iska jooga marka laga hadlayo sugaanta iyo dhaqanka dadku ay leeyihin waa astaan lagu sifeeyo ummad meel degan waxaana isleeyahay haddaana khaldanayn marka laga reebo in la helo qowmiyad ummadaho meel degan xuduud ay leeyihiin iyo calan astaanahoo lagu garto wixii ka sokeeya ee ummad lagu astaameeyo sumad u ah waa dhaqan ama af ha ahaado ama suugaan ha ahaadee ay leeyihiin marka dadka ninkan martida barnaamijka ku ahaa saaxiibkay uu ka mid yahay ee xeeldheerayaasha dhaqanka iyo suugaanta ah waxaan isleeyahay kuma filna inay dhahaan burburkii guud oo soomaaliya ayaa ayaa ayaa saameeyo iyo united somalia in la helo ma ogiye dhaqankii anuu saa ma qabo waxaan isleeyahay waa dhaliil meesha taalla in soomaaliya ay wada qaatana waa xaq baa loogu leeyahay weliba dadka arrimahaas aadka ugu dhundoola oo ku xeel dheer oo lagu xurmeeyo oo martida marka hadda barnaamijka ninkan abwaanka uu ka mid yahay inay qaataanna meesha ay wada jirtaa su-aashaas haddaan usoo laabta gedo waa run gobolada koonfurta soomaaliya oo hidda dhaqameedka ciyaaraha aadka looga yaqaano weliba ciyaarta layihahdo saarka ama saar ama saargadoodka layihahdo aadka looga yaqaan bay ka mid ahayd actually waa runoo haddana wuu yar yahay ama ma arkaysid baan dhaho meelaha meelihii ugu badnaay oo ku caankaha oo kaasa ma arkaysid marka sababuhu waxa weeye dhowr sababood waaye meelaha qaar waxaad arkaysaa in dadku aragtida diiniga ah intay xoogowday dadku ay fahmeen lahawga ku jira waxaan in laga gudbo waa qodob qodob labaad waxaa jira meelaha qaarkii dadku inay u arkaan inaysan heraynin xorriyaddii dhaqan dhaqaale ama fursadeed amaba janiskii ay maanta ku wada ciyaari lahayn ciyaarahaas horeeto oo ama mid colaad colaadeed baa ku furan ama mid abaareed baa ku furan ama mid kaloo ijtimaaci ah oo dadka dantooda iyo badan baa ku fura yaa yaa maqan marka waxaan isleeyahay guud ahaan soomaaliya ay la wadaagaan mushkiladaas laakiin khasa maaha inta meel la istaagay in bool iyo garaac la garaace waxaan anigu ku dheganahay waxa waaye dadku astaanta ay leeyihiin ee ay uga duwan yihiin masalan ninka suudaaniga iyo ninka soomaaliga markay maanta fikra istaagaan waa inuu jiro astaan ama dhaqan ah ama af ah ama midab ah ama calan ah ama deegaan ah oo iga duwayso qofkaas suudaaniga marka waxaan goobaya waxa waaye wixii noocaas ah ee dadku lahaa in la difaaco kolley way baabiceen in la raadin karo na waa ku dheganaha weli waa mahadsantaa sahra waa tahay cabdi gaashaan waxaan filayaa adiga iyo dad badan een, oo na dhegaysanaya barnaamijka in wax badane aad ka soo qaadi doontaan een, ciyaarihii gobolka gada caanka uu ku ahaaye saar gadoodkii sidaad sheegtay gaaleysadii iyo goobilihiiba intaasi haddaan adiga kaaga gudbo dib waxaan ugu noqonayaa ee, cismaan bulle cismaan ee, bulshada soomaaliyeed meel walbay joogto een, waxaa isgaarsiin u ahaa xilliyada qaarkood oo isgaarsiintu aysa jirin ee, gabayada saararka ciyaaraha dhaqanka iyo waxyaabaha dhalintu ay mar walbaba intay fikir ahaan xambaarsan yihiin ay soo bandhigaan oo qoloba qolada kale ay u gudbin jirto gobol ka gobol u gudbi jiray marka haddii taasi meesha ay ka baxda oo sida aad leedahay hoosu dhac uu ku yimid ciyaarihii dhaqanka ma kula tahay in isgaarsiinta iyo isku xirnaantii bulshada sidoo kale ay meesha ka baxday qasbiyan waayo dhaqankaada hadduu meesha ka baxo isgaarsiin ma jirto oo dhaqankaagii oo dhan baaba suuriyeed ujeedaaba haye war hadda waxaan ku leeyahay walaalay ayaan horta waxaan kusoo wareegayay statekan maaragtay maraykanka dhowr state baan tegay waxaan ka qayb galayay maaragtay qaxootigii la keenay ayaa dadka la yaabi jireen dadka say u qabaan iyo waxaas ay- ayay la yaabi jireen marka iskuulaadkii ayaa waxaan ku wareejinayay kankeenii sida loo cayaaro dhihii waxaan u xiray dhar dharkii oo gabdhaha gabar eh, wiilashan waxaan u xiray dharkii eh, wiilasha ay xero jireen iskuul walba sidaasaan u samaynay markaasaan ciyaarta wasaarayay afkaygaan aagatumay kidim kidim tarrag kidim kidim tarrag kidim kidim tarrag tagdim dim tagdim tag aan ugu siiyey markaasaa dadka oo dhan wadaa haye markaasaa gabar yar markaan dadka soo xulxulaya gabar yar oo ilaa aan ku qiyaasay shan sano ha ayay gacanta tagtay adeer ani soomaali baan ahay haye calooshaa i hurtay maalintaas been kuu sheegi maayo sahray waa tahay waa tahay cismaan sheeko kale oon aad u jeclahay ayaa iyana jirto inaad iiga dhacda aan jeclaan lahaa hadda Haye.
ka hor eh, waxaa la ii sheegay in meel adinkoo kooxa oo kooxdii dhaqanka ee dhinaca fanka aad tagteen een, wadamo aad booqateen waddan ka mida markii aad tagteen barkeed ee lagu dabaalanayo ama dad ku jira aad adiguna damacda inaad kula qubaysato soo sidaasi maa kula dabaalato waa kaa maxaa dhacay kadib marka horta aan kuu warramayo waddanka markaan tagnay oo martida aan ku aheen haye dalka kumuu ahaa eh, waa central africa haye markaan tagnay aroos waxaan ka qayb galnay madaxweynahoodii bokasa mhm marka asagoo markaas nagu casumay arooskaas ujeedadan uu ahayd gab- khadiij qalanjuu naga jeclaaday waa na casumayo macnaha annagana gabadhii baan ka tagnay markaan gabadhii ka tagnay asaga meel tuulow deganaayo marka annaga caas- caasimadii baan kusoo degnay mhm caasimadii markaan kusoo degnay hotel baana lagu dejiyo le waa nin boqor dan ah, casumayaan baan nahayo hoteelo fiican baa noo- hotel fiican baa nala dejiyey haye Ee, subaxdii aan soo kacayo markaasaan arkay iswiin meel lagu dabaalanayo markaasaa are bal meeshaan adna kusoo dabaala bal intaan kas- intaan soo qaatay dharkii dabaashan adna soo galay meeshii dee gaaladoo dhan ba hal mar iga yaacday un dadkii caddaayoo dhan markaasaa waxaa are waxay ka ordeen ka ord adna waa ka daba cararay markaasaa islaba orodnay
adna waa lagaa cararaya adna waa ka cararaysaa ha ani waxaa le waxay ka ordayaan ka orod haye markii dambe markaan arkay wax daba socda waxna daba socda aan lahayn oo ayaga dhinacyada is istaagtaageen aana istaagay markaasaa ninkii hotelka lahaa oo qaylina ii maxaa u gashay u yidhi hot- eh, maaragtay biyaha iswiimka markaasaa ari maxaa dhacayn markaasaa wuxuu yidhi dadku madow ma ku qabaystaan inta maxaa u gashay adiga ya markaas baanba dareemayba ujeedada uu igala hadlayaba waa tahay sanguba halkaa darishada balakoonka taagnaa war maxaa dhacay markaasu wuxuu aan ku yidhi war sanguba wiin waxa uu leeyahy dadka madow lama ogola inay ku dabaashaan ya hal mar baysa wada daateen soomaali oo dhan markaasay wada dabaalatay markii ayaad ku wada dabaalateen waa tahay waa tahay waa gartay waa yahay ee bal dhinaca kale haddii aan eegno een, ciyaarihii gobolka banaadir markii aad joogteen xilligaasi ee, dabcan labaatan iyo dhowr sano ka hor een, ciyaaraha badi lagu soo bandhigi jira masraxiyada maxaa ka mid ahaa ee dhinaca markay jiraan fa- bandhig faneedyada ruwaayadaha iyo markii marto sharaf dabcan ama lasoo dhoweynayo ama xiliyo ciida iyo wixii la halmaala ay jiraan saaray walaal horta waa runtaa horta ciyaarta dhaantada la yidhaahdo ciyaarta bullada la yidhaahdo ciyaarta beerleyda la yidhaahdo ciyaarta maaragtay saarlugeedka maaragtay ciyaarta la yidhaahda wiiro wiiro oo batiiqow iyo maaragtay ciyaarta la yidhaahda maaragtay saylici ciyaarta jandheer baclaha taasaan horta ciyaaraha bandhankooda aan maaragtay soo bandhigi jirnay shiribka iyo sharaxiina ha ka reebin shirka iyo sharaxa shoobadiiba haddaan ku yidhi waaba sharaxa bay la socotaaba shacday la socotaa shoobada waa sax waa sax waa tahay waa yahay mid ka mid a dhegaystayaasha ayaa haatanna khadka ku jira ee walaal magacaaga ku bilow halkaad nagala soo hadlayso iyo ujeedka aad noo soo wacday ama su-aasha aad rabtid inaad weydiisid abwaanka barnaamijka martida noogu ah waa cismaan buule iyadoo looga hadlayo dhalinyarada iyo dhaqanka ama ciyaarihii dhaqanka waa mahadsantahay zaaray waxaan ka soo hadlayaa magaalada kismaayo magaceygana waa faaduma cali cilmooge abwaan cusmaan aad baan u salaamayaa waxaan ka hadlaya waxaa weye su-aashaan weydiini lahaa ama abwaankana waxay tahay sidaan la wada socono dhaqankeeni hore iyo hidaheeni wuxuu ahaa sharaxa oo kale midda kale haddan waxaa lagu soo daray arrimahan buraamburka oo ay soomaaliduna hadda si weyn ay u isticmaalaan markaad aragto wadankeena soomaaliya oo aan iminka ku suganahay waxaa si weyn loogu ciyaaraa mise dhaqankeena ay u bedeleen baraamburka runtiina waagi hore tan waxaa socon jira saarka sidee loo horumarin karaa ali arrimahaasina waa tahay sidee loo horumarin karaa ciyaarihii dhaqanka waxay sheegtay faadumo naga soo wacda kismaayo in buraamburka meelo badan oo wadanka ka mida uu wakhtigan ka jiro waa sida adigana aada horey u sheegtay haya abwaan
waxaa lagu horumarin karaa oo keliya in ma aragtay bulshada meel kastoo ay joogto horta isku xirnaasha ay sameeyaan oo hataa iskuol hataa la sameeyo oo ilmaha dhaqankooda lagu baro si ma aragtay dadkii waaweyn aan garanayninba ooba dhaqankoodii ka tegayba oo hadda qof baa ciyaar horta waxaan weydiiyey ciyaartan dhaanta la yidhahda magaceed ma taqaanaa markaasuu yidhi maya nin soomaali sheeganao dhaanta aqoon xaggee lagu arkay waxa waaye haddaan ciyaaraha lasoo daba qabanin runtii way suurayaan ani hadda waxaan ku fikiraha dib ma ogu noqotaa waddankii habeen walba waa ku fikiraa si aan ma aragtay iskuol aan uga furo annaga iskuol baan kusoo baranay ciyaarahan ilaa waxaan aqaanaa ilaa afartan iyo shan cayaarood ayaan aan hayaa oo ma aragtay aan sida loo cayaaro aan hayaa haddana ma arki doono sida annaga aan usoo hergelinay ciyaarahaas oo aan dibadaha ugu wareejinaynay oo weliba afrikaanka ay nagu daydeen oo ashinka hadda ma aragtay ay heesaha ay ku ciyaarayaan ashinkaasoo dhan annagana laga soo qaatay oo soo bilownay waayo cismaanow waxaad sheegtay in ciyaaraha iskuulla aad u geli jirteen markii hore la tababari jiray dhalinyarada dhar gaara loo sameyn jiray dabcan la qabanqaabin jiray wasaarado iyo hay-ada gaarana ay ku xirnaayeen dabcan marka bal waxaad ka warantaa haatan oo waxaasi oo dhan aysan jirin sidee baa lagu horumarin karaa inkastoo faadimo su-aaltaasi lamida ay ku weydiisay dalalkaad tegi jirteen iyo adinkana xiriir intee leeg ayaa idinka dhexin jiray dhinaca dhaqamada inkastoo wadamada afrika ee dhowr iyo lixdanka ay kala duwan yihiin xagga dhaqamada ciyaaraha
waxa waaye horta soomaalida waa nasiib wanaag waxay lahaayeen ciyaaro dhaqan oo fara badan bay leeyihiin oo kala duwan afrikaanka waxaan kaga duwan nahay annaga afrikaanka waxa waaye hal teembo ayay wada haystaan oo marin boni camal la yidhaahda magaceeda ciyaartaas waxa waaye un waa la iska wareeganayaa iyo hal marool oo dingadum dingadum dingadum dumdum lasoo yidhaahdo un laakiin annaga waxaan leenahay ciyaaro badan oo kala duwan oo maaragtay ciyaar walba actionkeeda iyo luuqdeeda iyo jaanteeda ay isla socdaan ciyaar aan jaanteeda iyo luuqdeeda isla soconin maba lihinba marka sacab iyo durbaan aan kala leenahay annaga waayahay oo ciyaaraha waa tahay waa gartay marka haatan oo la joogo ma kula tahay in sidii hore ay wax ku soo noqon karaan gaar ahaana horumarinta dhinaca dhaqanka iyo ciyaaraha
wallaahi haddii la rabo inuu dhaqankii soo noqdo waxay ila tahay inaan annaga fadhiga kawada kacno oon u guntanno oon nafta u hurno oo wadankii ugu noqonno sidaan arkayo dhaqankii wuu sii soconayaa wallaahi oo bilaahi oo tollaahi dalkayga caawa waxaan aad iyo aad ugu raja weynaa inaan dib ugu noqdo oon dib iskuol oga furo waayahay mid ka mida abwaanada aadka u da-da yar ee dhowaanahan gabayadiisii marxaladda soomaaliya oo waxyaabo kala duwanba uga hadlayo ay qabsadeen bogoga arrimaha bulshada ee facebookga ayaa khadka telefoonka ee nairobi si toosa ugu jira abwaan soo dhowow magacaaga oo saddexan ku bilow su-aal iyo aragtiba waxa aad kusoo kordhin lahayd barnaamijka waa go-aankaaga oo aynu maanta kaga hadlayna amaba caawaba arrimaha ciyaaraha dhaqanka iyo dhalinyarada
dahar aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaan ku salaamayaa adiga iyo bahda v o eda iyo bahdan hadda dhaqan ka hadlaysa ee ku jirta barnaamijka magacayga waxaa la yidhahdaa bilig hurfe halaabur dhalinyaraa baan ahay saad sheegtay walow aana aada usii dhalinyaro insaan isleeyahay haddaan intaa uga gudbo magacayga waxaan isleeyahay sida ninka odaga uu sheegay soomaalidu waxay ahayd afrikada qolada ugu dhaqanka fiican oo laba dhaqan baan lahayn sida guud marka loo tilmaamo dhaqanka afrikaanka iyo dhaqanka carabta labadaba waxaan ka haysanay fifty fifty baan odhan karaa haddii kale waxaan dhihi karaa dhaqanka carbeed boqolkiiba boqol baan ka lahayn iyo fifty afrikaanka aan ku lahayn dabeetana waxaan noqonay dadka ugu fiican afrikada oo ugu dhaqanka fiican because waxaanu lahayn dhaqan kaabaya afkeena iyo diinteenna iyo akhlaaqdeena iyo dadnimadeena taas waa ninka odagaabaa sharaxay waxba halkaa uga laaban mayo laakiin hadda nasiib daro dhaqankaas hadda inuu meesha ka baxay baan isleeyahay sababta haddayba jirinba afkii lagu wada hadli jirayba uu dabargo-ay ee afka soomaaliga ahaa hadda dhaqankana waa dareemaysaa inuu luuday oo uu tegay mana filayo hadda in ay jirto ama dee yacni wasaarada hadda dhaqankii yani dardar gelisa ama dad dhexda u xirto oo dhaqankii inay dhaqankii soomaaliyeed ama kii aan lahayn ama hantideenii ay wakti ku bixiyaan markii la waayey dadkiina iska kala halwadeen oo qof walba ka baxay aad arkaysid hadda ninkaa odagaa qurbaha kasoo hadlaya anugu qurbahan ka hadlaya adugu waad aragtaa intana dhegaysanaysa boqolkiiba lixdan iyo abaf waxay joogaan qurbaha dabeetana dadkii marka waxaan ku milanay dadkaa kale oo aanu u tagnay iyo dhaqamadoodii iyo afafkoodii baan wax ku baranay ayaga dhaqankoodii qaadanay marka waxay u baahan tahay soomaali kuwii gudihii joogeen haddayna lahayn cid dhaqankii ku boorisa oo dhaqankii u sheegta kuwa ka tegay oo aqoon-yahaniinta lagu tiriyo oo inagu aynu ku jirnaana hadda dhaqankale aanu wax ku baranay waxay la tahay de waxaa laisula soo laaban doonaa oo carradii la keeni doonaa qof walba wuxuu soo bartay oo dhaqan kalaa sidaa dhaqamada kale waa tahay adigu hal abuuro ayaa tahay si fiican ayaan kuu garanayaa ma jiraan suugaantaada waxaad ku cabirayso dhaqanka aad sheegtay inuu sii loodayo amaba gebiga uu kasii laalaado oo aad leedahay bal bulshadii dib isu xasuusta oo garwaaqsada waxa aad tihiin dhinacaasi iyo dhaqankaasi dad lehe kusoo noqda
in badan in badan in badan baan ka iri waxaa jirtay maansadii ahayd dhaqankii maxaa helay dhoole dhurwaa iyo dixisow miyaa cunay midaan lahaa baa jirtay oo maanso ahayd waxaa jirtay mid kaloo aan lahaa dhalinyaro maxaa dhacay maxaa dhabarka leeciyey surwaalkaan dhacay iyo kabahaan la dhalan rogay kabahaan la dhalan rogay horta dheerta yaa gaday war waxaan yaa idinka eebiyey surwaalkaan kubada salkeeda aad ka xirateen iyo kabahaan kala fooraro iyo aan lahaa ma garanaysaa laakiin dee waxaanan jirinba mushkiladda waxay ka taagan taha haddaanad qofkii nineteen percent aysan soomaalidiiba afkii fahmaynin oo qurbo la kala galay oo u leeyahay dee aad garanaysa magacyada loo bixiyo say wallahi iyo uju iyo ya waa tahay waa tahay adigu waxaad ka mid tahay adigu waxaad ka mid tahay dhalinyarada yaryarka ah ee haatan afka curintiisii iyo gabayadii iyo waxaasoo dhan ku jira marka kasakow inaad soo bandhigayso laga yaaba gabayo iyo wax xigmadaysanoo oo dhinacii sugaantaha haddana waxaad fahmaysaa dhaqamadii dhalinyarada jiilkaaga ah ee maantayta aad leedahay saraawiisha ayaa dhexda laga xiranayaa dhibkaasi ayaa jira say wallaahi dhaqamadii ayaa doorsoomay marka luuqadda ma u jilcin kartaa oo sida ayagu ay fahmayaan ma uga dhigi kartaa gabayada ayay kula tahay
wallahi sahra way fiican taha ba horta in la jilciyo oo dee dadkii waxay fahmayaan lagula hadlo laakiin muhiimadda waxaaba kasii horeeyaba horta dhaqanku wuxuu leeyahay hal tiiro oo sidaas aan laga leexan karin haddii dhaqanka soomaaligu liidka uu saaran yaho aniga laigu soo gaarsiiyo adiga lagugu soo gaarsiiyey oo aabbahay lagu soo gaarsiiyey laga ridana anigu waxaan ka arkaa wuxuu ka hooseeyo oo loo dabciyahay dhaqankii oo meel looga dhacay inay tahay dhaqankuna liidka uu leeyahay dadka in lagu carbiyo maaha haddii la julciyo o la yidhahdo ha lasii dabciyo erayo kale ha lagu daro oo afkiibaa dabargoy dhaqankiibaa la waayey inana halkayasana ku basbeelin marka waxay u baahan taha dhalintu in lagu uleeyo in lagu karbaasho in lagu celceliyo in si walba loogu soo yeeriyo Oo la baro.
dhaqankii, afkii iyo sidii nala kusoo gaarsiiye uu ahaa waa tahay aad baad u mahadsan tahay ee waxaan filayaa barnaamijyada dambe ee dhallinyarada iyo dhaqanka looga hadlaya inaad qayb ka noqon doonto Een, dib baan ugu noqonayaa abwaanka khadka iigu jira cismaan bulle Een, bal maxaad adiga caaweyto aad dhihi lahayd weli maankaygay ku jirtaa oo dhegaystayaashaan la wadaagayaa oo maaragtay ama naga qoslin kara ama dib annagii xataa dib noogu qaadi kara waddankii walaal saara waxaan idinkugu soo gabagabaynayaa idinka iyo dhegaystayaasha iyo shacbi weynaha soomaaliyeed riwaayad aan ku sameeyey magaalada tan boston aan u bixiyey riwaayadaas jaceylkii jilib iyo chicago haye
marka gabar iyo wiil baa isdhaafsanaya heesta marka gabadhii baa wiilkii uu qaadaya wuxuu leeyahay jaceylkeygiye adaan ku jinooboon jiriskaaga haaya jaceylkaaga ma rabe arjoorjaan la jooga jaceylkaaga ma rabe joorjaan la jooga jahwareer iiga dhaafe waa jinowdaye jallaad aan ku saare waa jinowdaye jallaad aan ku saare jeens aan ka soo joog markaasay leedahay jaceylkaaga ma rabe ee georgian la jooga jaceylkaaga ma rabe georgian la jooga jahwareer iiga dhaafe waa jinowdaye jallaad aan ku saare waa jinowdaye jallaad aan ku saare ee jaliilkay ka yaabe waa tahay jeelow jalow dheh jeega dheer jalow dheh george jinkaaga maahe jiifkaas iigu soo adeegaa
aad bay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo barnaamijkaasi nala socodsiinaysay waxaana marti ku ahaa sidaad maqlayseen cismaan bulle oo ku xeel dheer ciyaaraha dhaqanka ee soomaalida isagoo ku sugan magaalada boston ayuuna barnaamijka nagala qabaataraye waa tahay adigiyo dhegaystayaashaba haatan aan usoo qabanno heeskii dal iyo duunyo iyo fanaankii duluf
dalidunya anaan kugu deehaaye yadaa iduleyse kamacmale meel daawalaya ila duulaa dalidunya anaan kugu deehaaye yadaa iduleyse kamacmale meel daawalaya ila duulaa
heestaasi dalyo duuniyo iyo fanaanka duluf ayaa waxay u dambeeyeen barnaamijkii waa go'aankaaga caawa inta haddii laadha toddobaadka dambaana kulmi doono ka horna berri lixdiiyo barhka oo anigoo maxamed cabdi zahra cabdiye dhammaan saaxiibada v o idinla sidaas iyo fiidnimo wanaagsan
dabinaayu dhigeen mise waa dileen dhiigashayaaso daahire ducwaalid habaan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.